martiniyo addoommadan ilaahay asagaa abuurtay waa fahantaan umalaynaa maraykanna dulmiga iyo daalimka uu yahay ummadaanoo muslimiinta muslimiinta ilaahay ku ibtileeyey mar falastiino oo rafaadina soomaali dhinacuu ka- oo ka dhibaatayna adduunkan dal muslin ah ma jiro ilaa dhibaatou ku haayaa waxaan ka la'nahay war muslimiinta maxaad ku haysataa fahmino meel walba asaa soo taagan marka ilaahay tabartiisou tusaa fahmino marka waxaan leenahay amriikow ilaahay ka baqaan leenahay toobakeen da jaanisaad haysataa mafahmino jaaniskaaga hadda waa jaanis fiican aad haysataa amriikow toobakeen aan leenahay yaa horta mushkiladda meesha ka dhacday oo los angeles ka dhacday waxaa weeye waa bilcakis sidii loo gubay gasa magaalada gasa la yidhaahdo ama falastiin dhibaatadii lagu sameeyey ee, ayaa waxaa la tusahayaa in ma garanaysaa ilaahay uskor waxaan ka ilaalsanayo markada adiga aad ummad masaakiin aad u xoog sheegatid adna ilaahaygii weynaa ayaa kuu xoog sheeganaayo marka waa awood loo sheegtay gubashadaas si kasta inta la yeela dadamas wax walbaa la isugu geeyey macaa diyaarad waa la demin waayey marka waxaa la tusahayaa bula'aadankaa la tusahayaa walaahi ilaahay awooddiisa waa awoodda ilaahay la tusaaya marka gaalada inay dabariir yihiin waa la- waa arkeen marka xeedda ilaahay xaggiisa ee ee ka qorad waan marka aniga waa ku faraxsanahay awoodda ilaahayna waaye awoodda ilaahayna ma laga hor imaan karo islaamka qofkii eh, ka hor imaadane sidaasa u dambaynaysa een aad aan mataqaanaa aan ugu faraxsanahay mataqaanaa waxa meesha ka dhacay waa wax mataqaanaa oo aan aad iyo mataqaanaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waay mataqaanaa maraykanka waa midka mataqaanaa een dowladaha mataqaanaa ee dowladda falastiin mataqaanaa hubka iyo iyo mataqaanaa israa'iil u daabulayo waay hub hubka asaa oo israa'iil u daabulayo asaa mataqaanaa een netanyahu ninka caawinayaba asaga waay marka aad aan ugu faraxsanahay dabka mataqaanaa ka kacayo california los angeles inta muslin ee soomaaliya oo meeshaas ku sugan allaha badbaadiyo laakiin waxa meeshaas ka socda aad aan ugu faraxsanahay california california hadday gubato annaga maanta zamaan dhiganaynaba xaflad daraaddeeda ma fahamta adi waayo meeshii oo fisqiga oo micnaha qamaarka lagu dheelaayo oo filmaanta aflaanta afshaxumada lagu samaynayo californiya california mucjise ilaahay muu keenno ma dhowid madaxweynaha maraykanka trump donald trump ee la doortay inuu u hanjabayey muslimiinta khaza oo horey u dhibanaa oo lix iyo toban bilood dhibaato ku sugnaa aad u daran ou lahaa haddii aanan maxaabiistii soo dayn israa'iil jaxiimo ayaan ka dhigayaa hadalkaas eh, anigu waxaan u arkaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka jawaabay jawaab deg dego oo munaasib ku ah uu siiyey dalkii uu xukumayey ee uu ku faanayey oo uu lahaa awoodda adduunka maraykanka maanta adduunka ugu sarraysa baanu nahay ayaa waxaa ku kacay dab dabkaasoo iyagoo haysta tiknolojiyad casriya iyo dandamisyo diyaarada leh oo eh, la qiyaasayo inay aad wax u xakameeyaan haddana ilaahay awooddiisii iyo dabaylihiisii uu ku furay oo dabkii markuu gubtay dhimbil walba intay sii haado haddana guri kale sii gubto olred waxba waa ka qaban waayeen waxaa cajzi iyo waxaa ku dhacay tabardarro ay qirsan yihiin inay waxba ka qaban waayeen inay guryahooda ka cararaan uma- carar mooyaane arrintaasi waxay tusinaysaa adduunkan guudkiisa qof bini aadan inuusan ku kibrin waa dab uu macnaha imtixaan waaye ilaahay oo ummaddiisa ku ku imtixaanaayo waad dareemi kartaa debka baaxadda uu la egyahay iyo khasaaraha uu geystay een, waa waxay ka- macnaha tusaale ka ka bixinaysaa oo tusaale cad ay ka bixinaysaa awoodda ilaahay inta ay la eg tahay marka een, waxaan rajaynayaa in dabkaas weyn dhibaatada weyn meesha ka geystay in gaalo badan ay kusoo islaamto awoodda ilaahayna ay meeshaas wax weyn mu- macnaha wax weyn laga faa'iido